إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta alfurqaan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta madaafiic ku garaacay xerada xalane ee magaalada muqdisho dagaal u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo ciidamada kenya ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka laamu kulan la isku weydaarsaday talooyin iyo fikrado muhiim u ah bulshada iyo maamulka islaamiga ah ayaa ka dhacay degmada jirib ee gobolka jubbada dhexe waxaa la baahiyey muuqaal muujinaya dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab oo maalin cad muqdisho ka fuulinaya duqaymo ka dhan ah dowladda federaalka taliyii hore ee ciidamada dowladda federaalka ayaa sheegay inuu aad uga xumaaday dilkii maalintii shalay loo geystay taliyihii guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ciidamada dowladda federaalka maamulka ay xabashidu ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa bilaabay inuu xoog kaga hadal siiyo odayaasha deegaanka si loo qariyo dhibaatooyinka ka dhaca dhulkaasi waxaa xirmay xarumaha lagu iibiyo shidaalka ee ku yaala magaalada wajeer ee dhulka n f d sababo ku aadan amni darada ka jirta magaaladaasi warka dibaddana waxaad dhegaysan doontaan maleeshiyaadka ah r s f ayaa duqayn ku garaacay fariisin ay ciidamada suudaan ku leeyihiin waqooyiga dalkaasi intaasu waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo goor dhowna warkaas ayaan faahfaahin doonaa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa maalin axadda taariikhda hijrigana waxa ay ku beegan tahay siddeedda bisha tobanaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan lixda bisha afaraad sannadda labada kun shan iyo labaatanka ee miilaadiga ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta madaafiic ku garaacay xerada xalana ee magaalada muqdisho wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in tiro madaafiic ah ay maanta ku hoobteen xerada xalane ee magaalada muqdisho oo ah taliska ugu weyn ee shisheeyaha ku soo duulay soomaaliya ma aynaan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay madaafiicdaasi marar badan mujaahidiinta waxa ay madaafiic ku garaaceen xerada xalane oo ay ka howlgalaan qaar ka mid a safiirada dalalka faragelinta ku haya soomaaliya sida maraykanka iyo ingiriiska toddobaadyo ka hor ayaa dowladda maraykanka waxa ay ka digtay weeraro qorshaysan oo mujaahidiinta ay ka fuliyaan muqdisho iyadoo xilligaas wixii ka dambeeyeyna ammaanka xalane aad loo adkeeyey dhanka laamu ciidamada mujaahidiinta waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen xero askarta kenya ay ku leeyihiin tuulo la yidhaahdo bazuba oo u dhaxaysa mangaay iyo milimani dagaalka inta uu socday waxa uu dab xoogan ka kacay gudaha xerada waxaana la soo warinayaa in ay gubteen dhowr teendho oo ciidamada kenya ay ku dhex lahaayeen xerada kuwaas oo sahay iyo agabyo kala duwan ay ugu keedsanaayeen kulan la isku weydaarsaday talooyin iyo fikrado muhiim u ah bulshada iyo maamulka islaamiga ah ayaa ka dhacay degmada jirib ee gobolka jubbada dhexe maxamed mudey axmed ayaa warkan noo diyaariyey kulankan ayaa degmada jilib ku dhex maray maamulka islaamiga ah ee jubbada dhexe culamaudiin iyo marti kale oo ay ka dhex muuqdeen qaar ka mid ah abwaanada soomaaliyeed kulanka ayaa la isku dhaafsaday talooyin dhaxalgal oo qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ay isu bandhigeen waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa faahfaahiyey ujeedka iyo hadafka ay ka lahaayeen kulankan kulankan si guud waa kulan umsiyo ciidi ah oo loogu talagalay dadka muslimiinta guud ahaan dee waa dad walaalo ahoo iimaan ku walaaloobay iimaanka lagu walaaloobay marka sidii dee loo xoojin lahaa oo dadka midnimadooda iyo walaaltinimadooda iyo wadajirkooda iyo iska warqabkooda si u badan lahaa ayaa looga tashanayay dee ahdaaftii ujeedka laga lahaana waxay ahayd dadka isku xirkooda afraadda camal ku jirta sidii loo xoojin lahaa si dadka dhexdooda mataqaana afkaar iyo khibraad iyo talooyin ay isaga heli lahayeena ka mida iyo in la nooleeyo ruuxda iimaanigeeda ee dadka muslimiinta ka dhexaysa in la nooleeyo kor loo qaado iyo dee wixii talooyin iyo ra'yi lahaye ama iqtiraaxaad hal abuur cusub ee camalka loogu tala in lasoo darxiyo iyo ujeedku ahaa alxamdulilah wakhti dheer nagu socday wakhtigaa dheerna dee xikmado fara badan iyo gabayo fara badan iyo qisas iyo kalimaad iyo rasaa'il fara badan iyo talooyin fara badan iyo mushaarako fara badan ayaa dhacday wax weyn oo faa'iidaha ku jirta oo laga faa'iido guud ahaan camalkun insha allahu tacala uu ka faa'idi doono ragga walaalahay meesha joogan ay ka faa'idi doonaan sheekh maxamed abu cabdallah oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin iyo sheekh abu moxamed ayaa sidoo kale ka hadlay kulankan iyo waxyaabaha laga dhaxlay ee diiradda lagu saaray run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay markii ugu horreysay aan kasoo qayb galana maaha waa ay socon jirtay in ay sideeda ku socoto maasha allah maantayna heerkan ay maraysaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad kasoo qaybgalku aad iyo aad buu u wanaagsan yahay waxyaabaha meesha laga jeediyey iyo aragtida iyo qisooyinka iyo ashcaarta kala duwan iyo abwaanada kasoo qaybgalay iyo culummada dhammaan iyo dadka aqoon-yahanada ah run ahaanti waxaan isleeyahay waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan oo run ahaantii dadku qalbi wanaag iyo maxaa ley walaaltinimo dheeraada ayaa meesha laga helay rag muddo kala maqnaana meesha isku arkeen waana waxaan isleeyahay in la sii badiyo oo wilaayaadka kale xataa ay ku faafto maadaama wilaayadan ay kusoo laalaabatay waxaa ficnaan lahayd xataa wilaayaadka kale inay ay wax ka helaan aad iyo aad oo ummadoo dhanba ay mar walba intii meel laiskugu yimaado aragtida la isdhaafsado khibradaha la isdhaafsado waxyaabaha la yaab kale cajaa'ibta waxyaabihii lasoo arkay waxa weeye dadku taariikh badan bay hayaan is-ali taariikh dalla qowmun laysa yadruuna alkhabar marka waa muhiim waxa weeyaan taariikhda kulankan wuxuu ahaa kulan sida waa lagu sheegay qeybo fara badan oo ka mid ah bahda waxbarashada katabu dacwa wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe aqoon yahano iyo maaragtay waana soomaaliyeed dhammaan ay ka soo qaybgaleen waa umsiya ciidiya waa kulan galbeed oo la qaban jiray laakiin sanadkan sidii hore uu ka ballaarnaa dad badan baa ka soo qaybgalay afkaar fara badan oo ummadan soomaalida muslimiinta ah anfacaysa iyo keyrkoodba ayaa lagu gorfeeyey camalkan islaamiga ah waa laama badan yahay waa acmaal badan yahay acmaasha marka camalka islaamiga ah qayb ka mid ah oo ah horumarinta afkaarta mujtamaca islaamiga ah mujaahidiinta iyo maaragtay racyadu labadaba ayaa laga niqaashahayay aad baana usoo dhoweynaa markii ugu horreysay kulankani waxaa ka soo qayb galay abwaano dhowaan ku soo biiray xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen abwaan nageeye cali khaliif iyo abwaan hilaal waxaana ay ka warbixiyeen waxyaabaha laga faa'iiday kulankan
sidii waaliga iyo mas-uulkii igu horreeyayba ay sheegeen runtii kulan qiimo badan oo dad camalka dhexdiisa qiimo ku leh ay ka soo qayb galeen buu runtii ahaa waxa ugu weyna waxay horta dadka walaalaha ee muslimiinta ay halkanka ku jiraan inay isbartaan oo ay wada farxaan oo maalmahooda ciidda weliba si gaar ay u farxaan dadkii kala mashquulay muddadaa dheere camalka lagu jiray oo laga yaabo qaarkood inaanay muddana iyaguna runtii ay isku arkaan sidoo kalena ra'yiyo iyo aragtiyo la isku weydaarsaday sida waxbarashada loo horumarin karaa sida camalka si guud loo horumarin karaa ilaa iyo laga wada hadlay sidii dowlad loo maamuli karaa ayaa aaraahdaasa runtii walaa lagaga dooday kulan qiimo badan oo runtii nashaad badan buu ahaa run ahaantii kulankani waa kulan aad muhiima guud ahaanna waxaa loodhan karaa ummadda soomaaliyeed maanta waa kulamaday noociisa oo kale aad ugu baahan tahay waayo waxay maraysaa xilli ummadda aad soranaysa dembigeedii inta madax looga dhigay ayay ilaa maanta lagu wadaa four pointy five federaaliyiin kala googoyn awaan cabdiwaaxid baa gabaygu tiriya waxaa ku jirtay dhangaagalayaashii u kacay way isku dhiriyeen waa la isku dhirinayaa ummadda soddonkaa sane ee imiga u dambeeyey iyo soddon ka horreeyey dadka ka shaqaynaya maanta haddaad imiga miidiyaha gasho ambaad u fiirsato waxaa laga shaqaynayaa ee madax iyo mija murtadiin u taagan tahay soo hodin la dhigayo ma tii federaalka la dhigay ma tii four point five kay dhigayaan tu kalo hoosey sii dhigayaan baashii oo adhi iyo geel iyo lo kala leh ayaa dhammaan xad loo dhigayaa oo meel kasta la soo gelinaya dee wilaayadu way ku mahadsan tahay inay kulanka soo qaban qaabisay n fikir la iskaga dhaafsaday arrintaa run ahaantii aad baanan ugu farxay waana n ku mahadsantahay wilaayadu hana la badiyaan kulamada noocan oo kale ah ee ummadda walaalnimadeeda lagaga shaqaynayo hala gaadhsiiyo guud ahaan wilaayaadka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa sanad kasta ramadaanka kadib qabata kulamo aragti iyo talooyin muhiim ah ay ku soo bandhigaan bulshada ku nool wilaayada jubbada dhexe waxaa la baahiyey muuqaal muujinaya dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab oo maalin cad muqdisho ka fulinaya duqayn ka dhan ah dowladda federaalka muuqaalkan ayaa ku taariikhaysan shanta bisha afaraad labada kun iyo shan iyo labaatanka oo shalay ahayd waxaana mujaahidiinta maalintaasi ay duqeeyeen xarunta madaxtooyo ee muqdisho waxaa si weyn hadalhayn u dhaliyey muuqaal muujinaya xubno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo dharaar cad howlgal duqayn ah ku beegsanaya xarumaha dowladda federaalka muuqaalka ayaa ku faafay baraha bulshada waxaana lagu arkayaa laba dagaalyahan oo ka tirsan mujaahidiinta kuwaas oo hoobiyaal ku garaacaya madaxtooyada oo xarunta ugu sarraysa dowladda federaalka weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada mujaahidiinta al-shabaab bil ka hor ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo iyo howlgalla ay ka fuliyeen gobollada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose iyagoo ku sii siqaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya duqayntan ayaa diraysa fariin ku wajahan dowladda federaalka iyo shisheeyaha ku sugan xarunta xadane waxaana ay muujinaysaa in shabaabku ay awood u leeyihiin inay beegsadaan bartilmaameed kasta oo muhiim ah oo ku yaala magaalada muqdisho waxaa la isweydiinayaa sida ay ku suurto gashay in xarakada shabaab mujaahidiin ay weeraraan xarumo ay ka mid tahay madaxtooyada waxaana falanqayaashu ay tilmaamayaan in tani ay muujinayso nuglaanta iyo sida ay u fashilmeen ciidamada ammaanka iyo kuwa sirdoonka ee dowladda federaalka kuwaas oo bara kontarool oo aad u badan ku leh muqdisho haddana taasi kama hor istaagin shabaabku inay fuliyaan weeraro walaac ku abuuray dowladda federaalka iyo lijiriyaasheeda khubarada amniga ayaa ka digaya haddii ay sii socdaan weerada nuucan oo kale ah inay khatar ku tahay nolosha madaxda ugu sarraysa dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ee jooga magaalada muqdisho siyaasiyiinta mucaaradka oo cadaadis kala kulmaya dowladda federaalka ayaa durbo bilaabay inay shaki geliyaan awoodda dowladda ay la xidhiirta inay sugto ammaanka muqdisho waxaana ay ku baaqayaan in la sameeyo baaritaanno ku aadan sida mujaahidiinta al-shabaab ugu suurto gashay in hoobiyaal ay ku garaacaan xarunta madaxtooyada oo loo arko inay tahay meesha ugu ammaanka adag xarumaha dowladda federaalka hay-adaha amniga iyo dowlada shisheeye ayaa daraasaad kala duwan ay soo saareen waxa ay ku muujiyeen in al-shabaab ay weli halis dhab ah ku tahay jiritaanka dowladda federaalka iyagoo tilmaamay in xilligan mas-uuliyadda amniga aan lagu wareejin karin ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo ku burburay furumaha dagaalka saddex sano kadib in nafta xasan sheikh ay halis ku gasho muqdisho al-shabaabkuna ay gaaraan meelaha aadka loo ilaaliyo sida madaxtooyada ayaa dhabarjab ku ah dowladaha wax loogu yeero la dagaalanka argixisada oo loola jeedo dadka muslimiinta ku maalgeliya dowladda federaalka si kastaba ha ahaatee waxaan shaki ku jiran in muuqaalkan oo sikino soconaya uu sababi doono cabsi guud iyo walwal soo wajaha dowladda federaalka iyo kuwa ku tiirsan ee ka mid ah shaqaalihiida ku sugan muqdisho taliyihii hore ee ciidamada dowladda federaalka ayaa sheegay inuu aad uga xumaaday dilkii maalintii shalay loo geystay taliyihii guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ciidamada dowladda federaalka faahfaahinta warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena farxaan cali cabdulaahi ibraahim sheekh muxiyidiin oo ah taliyihii hore ee ciidamada dowladda federaalk ayaa sheegay inuu aad uga xumaaday dilkii maalintii shalay loo geystay gaashaanla sare nuurfarey oo ahaa taliyihii guutada afar iyo tobanka oktoobar ee ciidamada dowladda federaalk wuxuu sheegay in dilka ninkaas uu aad u taabtay kana naxay isagoo sheegay inuu ka mid ahaa saraakiisha ugu muhiimsan ciidamada dowladda federaalk wuxuu tilmaamay inay isku dhex milan yihiin ciidamada dowladda federaalk iyo dad uu cadow ku sheegay taasina ay keenayso in weeraro qorshaysan ay dhacaan marka ugu horreysa horta waxaan tacsi tiraanyaal aan u dirayaa dhammaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliskiisa qoyskiisii iyo reerkii eelkiisii iyo dhammaan inta nuurfarey taqaana ayaan tacsi u dirayaa wallahi hadde waa garan kartaa ninka la yidhaahdo nuur waa nin in muddo ah ciidanka ku dhex jiray waxaan leenahay haddee gacanta ka xaq daran ayaa dishay waan ognahay oo xilliga lagu jiro maanta waxaan kala socnayn cadowgii iyo ciidankii ayaa isdhexgelaya sababtuna ay tahay marxaladda lagu sugan yahay oo aan ciidanka laftiisa gudihiisa ay ka imaan karto in wax u adeegaya cadowga inay soo galaan dilka gaashaanlahan ayaa wuxuu cabsi iyo walaac ku abuuray hoggaanka dowladda federaalka iyadoo sidoo kale tuhumo iyo kala shaki ku beeray ciidamada xasan sheekh maxamuud dilkan ayaan ilaa hadda dhankooda ka hadlin shabaabul mujaahidiin balse khubarada ayaa sheegaya in mujaahidiinta al-shabaab ay bartilmaameed u yihiin madaxda iyo saraakiisha ugu sarraysa dowladda federaalka lana socdaan wax walba oo ka dhacaya gudaha ciidamada dowladda federaalka iyo madaxtooyada gaar ahaan shirarka looga hadlayo ammaanka islamarkaana aysan waxba u qarsoonayn dowladda fadhigeedu yahay villa soomaaliya maamulka ay xabashida ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa bilaabay inuu xoog kaga hadal siiyo odayaasha deegaanka si loo qariyo dhibaatooyinka ka dhacaya dhulkaasi cadnaan xaaji muxsin ayaa warkan faahfaahinaya degmada galaadi oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya ayaa waxaa laga soo sheegayaa in maamulka itoobiya ka dhisatay halkaasi uu bilaabay inuu xoog kaga hadashiiyo odayaasha deegaanka si loo qariyo dhibaatooyinka ka dhacaya dhulkaas degmada oo ay ku jireen dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin caburinta dadka ayaa sababtay inay kacaan dhallinyarada magaalada ayna iska dulqaadaan maamulka gumaysiga ku haysta intaasi kadib waxa uu maamulka degmada ee taabacsan xabashida itoobiya bilaabay inuu aruuriyo odayaasha degmada si ay uga hadashiiyaan una sheegaan in aysan wax dhibaatooyin ah ka jirin magaalada qaarkoodna ayba taageersan yihiin maamulka sida uu sheegay muuse jibriil oo ka mid ah dhallinyarada geladi ee dhulka soomaali galbeed waa run degmada galabyo crisis baa ka jiray musuq baa dhibaato fara badan baa ka jirtay waxaa ka jiray khasab iyo caburin oo dadka la caburinayo intaasba horey baanu uga soo hadalnay dayac horumarinta iyo waaxa horumarinta haystay oo ragaadiyey muddo fara badan hadda waxaa soo kordha maadaamkii kacay oo dhalinyaradii kacday waxaa soo kordhay waxa weeye odayaashii in xoog lagu soo saaro meelo cidlaa oo aan wax wadaahu ka jirin oo wax horumarku ka socon in la geeyo oo la yidhaahda ka hadla oo fideoya laga duuba taasa hadda soo korortay si guud haddaan soo koobo dhibaatadu waxay ka taagan tahay oo afartaa oday warna difaaca oo annaga waxa aanu samaynay qariya hadda xaaladdu maraysaa oo camera lala daba taagan yahay oo dhallinyaradii la rabaa in lagu abiyuuso oo afka lagu qabto oo la yidhaahdo odayaashii degmadaa hadlay odayaashii degmadaa ammaanay maamulkii odayaashii degmadaa horumarka ka sheekaynaya wadadii hore oo lacagteeda oo guryo lagu dhistay oo tay baa dadka caqligooda lagu ciyaaraya oo waxaa laleeyahay mid cusub baanu dhixna ma nihin afbaan ku leeha ma nihin dad caqligooda lagu ciyaari karo ma nihin dad aad meel kale u jihayn kartaan waanu idin aragnaa tilaabooyinka yagii iyo waxyaabihii aanu qorannay inaanu idinka tilaabo qaadnana waanu gudbisanay kana hari mayno maamulkan oo taabacsan dowladda xabashida itoobiya ayaa wado olole uu ku doonaya inuu ku qariyo dhibaatada faraha badan oo ku haya bulshada arrintan ayaa sababtay inay ka hadlaan dhallinyarada magaalada iyadoona looga cagijuglaynay ciddii ka hadasha dhibaatada inay xabsi u taxaabi doonaan waad mahadsantay cadnaan waxaa xirmay xarumaha lagu iibiyo shidaalka ee ku yaala magaalada wajaar ee dhulka n f d sababo ku aadan amni darada ka jirta magaaladaasi maxamed qaasim ayaa warkaan noo soo jeedinaya muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa magaalada wajeer ka taagnaa amni darro baahsan oo saameyn ku yeelatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada dhibaatooyin iskugu jira dil iyo dhac ayaa waxa ay muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayeen magaalada wajeer kuwaas oo ay geysanayeen ciidamo ka tirsan dowladda kenya iyo kooxo burcad ah ganacsatada iibisa shidaalka ayaa waxa ay xidheen dhammaan xarumihii ganacsi ee ku yaalay magaalada iyagoona sheegay in ay xirnaan doonaan ilaa uu wax iska bedelo amniga magaalada meeshaan waxaan ku fadhinaa dadkii wajeer ka ganacsanay oo batroolaha ka ganacsanay aan meeshaan ku fadhinaa wajeer waxaan u malaynaa toban iyo toddoba batrol stationa ku taasha qaf ka maqan ma laha dhibka meeshaan iskuu keenkeenina waa sekuuritilaan sekuuritilaantaas oo wakhti hore bilaabatay batroolkii north star batrool la dhahay ka bilaabatay oo dhinacan waddada nairobi ku yaalla oo nimin uniform dowladeed wata ay soo galeen oy wiilishii bamateen dhaantig ay garbaha u xidheen batroolkaasaa nooga horrey waa laga soo tegi batrool dhinacan jidkan wajaa west ku yaala oo western filin station la dhaha la soo galay yar bambatendantana waa la dili waa laga soo tagay batrool station marxaba oo jidkan asaga nairobi ku yaala la galay niman uniform askar wata ayaa asagana galay waxaa ku sii xigi batrool station jebtig la dhaha nomag a ku xigi waxaa u dambeeyey batroolkan aan hadda ka hadlaha oo ka mid yahay oo ninka iska laha aan yahay oo shawaal aa ugu dambey intaas maraas qof ku dhintay ana soo martay mar lacag intaas soo gu- milyan dhan la qaatay ana soo martay batroolahana insha allah ilaa wadanka wajeer as amni ka hela waa xirnaanayeen waxaan u sheegaynaa dadweynaha wajeer inaan dhib kala qabin batroolihii shidaal ay ka buuxaan oon ayaka reer wajeer u furnay weligayna batrool aan haddaan ka hor aan xirin laakiin batroolahaan hadda ilaa wajeer ay amni ka heli inay xirnaanayeen isteshinii kulli waan xirnay waxaan u xirnay ammaan darro waqti dheer baas magaaladan ka jiray dhac ana naftay kula hadlay steshinkay ninka ninka lagu dila aniga ah Ee, ka dambana kiis ka daan marahayna lix steshanaal dhacay magaalada wajeer marka waxa waye magaalada steshinmaa waan xirnay bilooyinka lasoo dhaafay waxaa wadanka kenya iyo dhulka ay gumaysiga uga haysata dadka soomaaliyeed waxaa ka jiray rabshado xoogan oo saameyn ku yeeshay guud ahaan wadanka kenya rabshadahaas ayaa sababay in dad badan oo kenyaan ah ee naftooda ay ku waayaan qaarna dhaqaalahooda la boobay si kastee ahaataba xukuumadda ruuto ayaa hadda wajahaysa culaysya isbiirsaday oo uga imaanaya qaybaha kala duwan ee bulshada kenyaanka ah kuwaas oo salugsana qaabka hadda wax u wado madaxweynaha kenya kaasi waxa uu ahaa maxamed qaasim ugu dambayntiina malishaadka r s f ayaa duqaymo ku garaacay fariisimo ay ciidamada suudaan ku leeyihiin waqooyiga dalkaasi ilo wareedyo ka tirsan militariga suudaan ayaa warbaahinta u sheegay in dhowr qof ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen aroornimadii hore ee maanta kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee malishaadka r s f ay duqaymo la beegsadeen xer militari oo ay ku sugan yihiin ciidamada suudaan taas oo ku taala magaalada addaba ah ee waqooyiga dalkaasi duqayntan ayaa imaanaysa maalin kadib markii maleeshiyaadkan ay duqaymo ku garaaceen biyo-xireenka magaalada miraawa ee waqooyiga suudaan iyagoo waxyeello u geystay transformka korontada ku shaqeeya ee biyo-xireenkaasi islamarkaana sababay in korontadu ay ka go'do dhowr gobol oo ka tirsan dalkaasi ila wareedi ka tirsan ciidanka suudaan ee ka howlgala magaalada miraawa ayaa sidoo kale sheegay in gantaalada lidka diyaaradaha ay soo rideen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lala beegsaday saldhigga ciidamadooda iyo biyo-xireenka magaalada miraawa bilihii lasoo dhaafay ciidamada taageerada degdega ah ayaa diyaarado aan duuriyo lahayn ku weeraray magaalooyin dhowr ah oo ka baxsan goobta dagaalka sida gadareef iyo senar oo ku yaala koonfur bari suudaan bartilmaameedka ciidamada taageerada degdega ah ee magaalada addaba ee gobolka waqooyi ayaa imaanaya maalmo kadib markii looga itaal rownaaday magaalada khartuum ee caasimadda dalkaasi warkii oo idinkaga imaanayay warbaahinta alfurqaana dhegaystayaal xilligan waa naga inta idinkana waad ku mahsantihiin dhegaysiga warkeena والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته